halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegaysataan mawjadaha gaaggaaban ee koob iyo soddonka shan iyo labaatanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban hirarka fimiyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com
subax wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan waa axad bisha juunna waa sagaal iyo toban sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacaddeenna saakiya caalamkana waxaa si wada jira idinku soo jeedinaya sahre ciidla nuur iyo xuseen barre aadan
meesha loo yaqaano jidka warshadaha gaar ahaan
kaasi wuxuu ahaa cabdikaamil macalin shukri afhayeenka wasaaradda amniga ee dowladda federaalk oo ka warramaya gaadiidka bajaajta loo yaqaano oo xalay ku qarxay magaalada muqdisho faahfaahin ayaannu idiin haynaa waxaa kale oo aad maqli doontaan qaar ka mida qaxoontiga iskood ugu noqonaya magaalada baydhabo ee dalka soomaaliya oo lagu soo gebagabeeyey tababar loogu talagalay in ay ku bartaan xirfadaha ay ku shaqaysan karaan qodobadaasi iyo kuwo kale ayaannu dhegaystayaal idiin haynaa marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida dowladda dalka biljamka ayaa fulisay howlgallo lagu soo qabanayo dad looga shakisan yahay argagixisanimo xildhaaliyaha dalkaasi ayaa sheegay in saddex qof la horkeenayo cadaaladda iyagoo ku eedeysan argagixisanimo ra-iisul wasaaraha dalka biljamka charles michel ayaa sheegay in dalkiisu heegan ku jiri doono saacad walba inkastoo aanay wax dhib ihi ka dhicin ciyaartii xulka biljamka ee koobka qaramada yurub taasi oo laga baqayay in kooxaha argagixisadu ay falal ka geysan doonaan dalka biljamka ayaa waxa uu ku jira xaalad taxadar ah iyo heegan sare tan iyo intii markii la weeraray magaalada brussels bishii march ee tagtay ciidamada sida gaarka u tababaran ee dalka ciraaq ayaa howlgalla ka wada magaalada falluujo kadib markii dowladdu ay ku dhawaaqday inay la wareegtay gacan ku haynta magaaladaasi daacish ayaa magaaladaasi haystay in ka badan muddo dheer iyaga oo la sheegay inay weli kusii harhsan yihiin qeybo ka mida magaaladaasi labadii bilood ee lasoo dhaafay ayaa saraakiisha sirdoonka maraykanku waxay ku celcelinayeen in daacish ay marayso marxaladii ugu liidatay tan iyo markii ay awoodda ay ku yeesheen in ay dhulka halkaasi lagula dagaalamo wararka ka imanaya falluujo ayaa tilmaamaya in maleeshiyaadka daacish ay kasii cararayaan magaalada iyagoo ku dhex dhuumanaya dadka rayidka ah ee qaxaya wakaaladda wararka ee faransiiska ayaa sheegtay in labaatan kun oo qaxoontiya ay magaaladaasi ka baxeen shalayto iyadoo khamiistiina ay ka baxeen ugu yaraan laba iyo afartan kun oo qaxootiya madaxweynaha dalka suuriya bashaar al asad ayaa magaalada dimashq kula kulmay wasiirka gaashaandhigga ee ruushka kulankan ayaa kusoo beegmaya iyadoo kulan kale oo gaar ah ay yeesheen saraakiisha militariga ee maraykanka iyo ruushka oo ka wada hadlayay weerarka ay ciidamada ruushka ku qaadeen mid ka mida jabhadaha uu maraykanku taageero ee kasoo horjeeda maamulka bashaar al asad wasiirka gaashaandhigga ee ruushka ayaa noqonaya mas-uulkii ugu sarreeyey ee ka socda dowladda ruushka oo booqda suuriya tan iyo markii ciidamada raashiya ay bilaabeen howlgallada ay ku taageerayaan maamulka madaxweyne bashaar al asad
waa hagaag dhegaystayaal halkaad wararkaasi kala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington waana subaxnimo axada ramadaan kariim ayaanu dhegaystayaal idin leenahay
ciidamada ammaanka ee soomaaliya ayaa ku guulaystay inay xalay magaalada muqdisho ku fashiliyaan qarax loo adeegsanayay gaadiidka bajaajta loo yaqaano oo laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa wadihii gaadiidkaasi ayaa isku dayay inuu ka baxsado ciidanka kadib markii laga war helay qorshihiisa faahfaahinta warkan ayaa waxa aan ka waraystay cabdikaamil macalin shukri oo ah afhayeenka wasaaradda amniga ee dowladda federaalk ee soomaaliya
xuseen ow farsamo yaqaanka iyo injineerkuba waxay nagu wargelinayaan in ciladii ay jirto oo aanay suurtagal ahayn inay dhegaystayaasha maqashiiyaan waraysigaasi aad la yeelatay cabdikaafi iyo sidoo kaleba warbixinaha kale ee soo socda marka dhegaystayaasha waxaanu ka raaligelineynaa qadarkaasi cilada ee dhinaca farsamada oo kombyuutarada la xidhiidha inkasta oo ay weli sheegayaan mas-uuliyiintu inuu jirto ciladii farsamadu haddana aynu tijaabinna bal inay markaasina maqashiin karaan waraysigii aad la yeelatay xuseenow afhayeenka wasaaradda amniga qaraxan wuxuu dhacay xalay abaare sagaalkii iyo qadar daqiiqadaha ayuu dhacay qaraxan wuxuu ahaa motabajaaj motabajaajtaas oo warbixinteedu uu kasoo horreeyey oo ay heleen ciidamada ammaanka gaar ahaan ciidamada nabad sugidda ee joogay meesha loo yaqaano jidka warshadaha gaar ahaan xere jarmalka bajaajtii markay soo gaartay meeshii maadaama uu warbixinta kasoo horreysay waxay ciidanka isku day inay joojiyaan ciidan waxay damcad inay baxsato bajaajtii jidka ay ka leexato ay cararto ciidankii ah raacdaystay way qarxday yaa wax ku noqday markaa qaraxaas qaraxa cid kale waxba kumaysan noqonin waxa un wax ku noqday ba wixii saarnaa iyo qofkii waday markaasi baasha darawalka ka ahaa inta waa isla baabeen marka imise qof baa saarnaa ilaahi haatan wixii inta liisu xaqiijiyey waktiga ay ahayd wax kale lama saarnayn waa ninkii waday iyo wixii saarnaa warbixinta aad hesheen maxay sheegaysa marka hore warbixinta ilaamaha ammaanku helen waxay sheegaysay in bajaajtaasi ay rabto inay qaraxa ay fuliso markii ay warbixinta heleen ciidamada waxay sameeyeen bajaajti inay joojiyaan markay joojiyeen waxay isku dayday in laamiga loo yaqaano warshadaha in intay ka baxda ay u leexato dhanka iyo waxaan ku dhahayey iyo gudka jid caddihii ugu soo horreeyay ay ka leexatay ciidankuna way ka dabagaleen isla jid caddihii ayay ku qarxday marka marka ma ciidamada qarxiyey mise cilad farsamaa ku dhacdo iyadaa iskeed u qarxday may ciidamada qarxiye waa waa daba socdeen ciidamadu wa way daba galeen oo maadaama xogtan ay ahaayeen ninkan uu isku dayo inuu baxsado way way ka daba baxeen oo way raacdaysanayeen bartilmaameedkeeda horkeed baashaasi halkii rabtay inay qarxiso ma cadda meel bartilmaameed haddana loo sheegay ma ay jirto inay qabto inay wax qarxiso oo wax qarxa ay saaran yihiin ayay soo sheegeen bulshadii markaasi arkaysay ama informationka warbixintaasi keenaysay waana lagu guuleystay ciidanka ku guuleystay inay ka hortagaan oo ay ay fashiliyaan sidoo kale isla caawa waxaa jiray in booqasho ay sameynayeen madaxda qaranka sida wasiirka amniga gudaha iyo sidoo kale taliyaha cusub ee nabad sugidda sareeye gaas cabdullaahi gafow waxay ay ku sameynayeen inay soo booqdaan fariisinaha ciidanka ay kuleeyihiin aagaas ama jidka warshadaha sidoo kale xalay waa soo sameeyeen caawana waa sameeyeen iyagoo ku booqanaya ciidanka meelaha ay joogaan iyo qaabka ay ugu sugan yihiin meesha u kuurgalayay marka miyaa la odhan karaa qaraxan iyo kormeerkan xidhiir baa ka dhexeeyo waxaa lala beegsanayay madaxda kormeerka samaynaysa maya lama dhihi karo oo markaasi ma aysan joogin meeshana ma ma la dhihi karo oo wakti wuu kala horreeyey si caadi ayay u sameeyaan madaxda qaranka inay kormeeraan goobaha iyo waxaan ku dhaha fariisimaha ciidanka si caadi u kormeeraan marka isku meelna markaas ma aysan joogin waa waa waa waa shaqooyinka ay qaban jireen habeenkii oo kormeerada ahaa inay goobaha ciidanka ay tagaan oo ay soo kormeeraan isma ay lahaan lama dhihi karo wax faahfaahin ama ka hesheen halka bajaajtan laga soo abaabulay
warbixintu waxay sheegaysay un inay bajaajtaasi ay ay ay wado waxyaabaha qarxo oo la ogaa meesha ay kasoo baxday kasoo amabaxday ay kasoo kasoo tagtay waa la ogaa laakiin mela ku wajahan tahay waxa information dheeraada ka bixiya waa la waayay maxaa yeelay bajaajtu waxay ahayd mid ka cayiman kuwa kaleeto ka duwan ayay ahayd warbixinteeda hore loo sii hayay ciidanku markii ay u timid ayada ayay isweelka qabteen damceen inay qabtaan ayadana damceen inay baxsata ayay ahayd oo warbixinteedu kasoo horreeyay sidaa daraadeed waxay waxaad dareemaysaa in la ogaa meelaha ay ka timaaday iyo iyo waxaan ku dhahay iyo iyo inay qarax u saaran yahay intaba waa la ogaa
cabdikaamil macalin shukri afhayeenka wasaaradda amniga qaranka ee dowladda federaalk soomaaliya oo khadka telefoonka ee magaalada muqdisho igu warramay halkaad ka dhegeysanaysaana waa v o a
haatanna baydhabo laba boqol iyo siddeetan qof oo isugu jira qaxooti iskood uga soo noqday xeryaha qaxootiga ee kenya iyo dadka danyarta ee ku nool gobolka baay ayaa magaalada baydhabo loogu soo gabagabeeyey tababar lagu baranayay xirfada ay dadkaasi ku shaqaysan karaan tababarkaasi waxaa fulinaysay hay-adda lagu magacaabo m m c haddaba warbixin amurahaasi ku saabsan waxaa baydhabo ka soo diray mukhtaar maxamed catoosh
dadka xirfadaha shaqa la baray oo ahaa ku dhowaad saddex boqol oo ruux waxay isugu jireen dad qaxooti oo dalka dib ugu soo laabtay iyo dadka danyarta ee ku nool xaafadaha magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaa la baray dhallinyaradan oo rag iyo dumar isugu jiray xirfado kala duwan oo ay ka mid yihiin xarqaantolista qurxinta dumarka iyo xirfado kale oo shaqooyin loogu abuurayay qaar ka mid ah dhallinyarada xirfadaha shaqa loo abuuray ayaan kala sheekaystay xirfadaha la baray iyo rajada ay ka qabaan inay ku shaqaystaan waxyaabaha la baray saynab maxamed waxay ka mid tahay ardayda harqaanka ama tolista dharka la baray may baradayhan harqaan mayleraa eedana aan fahmay mayleraa madi horma kasaana harqaan anna bari waana ka shaqaysadahayna hadda mayba hataa galada ida inyaala ka shaqaysadahay waa gartay marka ma aaminsan tahay xirfada lagu baray inaad ku shaqaysan karto eedi eed ku shaqaysada hadda baaba mayleraa madi aan safayl aan aan fahmay macalimiinta nin hagar bahee oo am amsinin ka dadaali mayleraa waaba ka shaqaysada hadda baaba idashaan eda ka shaqaysadahay mayba eed aan rajaa inaan nololay ka maaray oo ciyaalka aan ka korsado marka dharka noocyada aad tali kartay ii sheeg dharka oo raga eeda in dhibaayaan walbada ma ku fahansanay laakiin dharka oo dumarka eedaan dharo koro jalbaabe iyo cabaayido wala dhon eedaan fahansana tolo koro maana ibraahim xasan oo iyaduna ka mid ah ardayda m m c ay wax bartay ayaan sidoo kale warhaysay ugu horeyntii maana bal sharaxaad naga sii waxyaabaha aad baratay alxamdulilah rabbi alcaalamiin waxaan bartay cilaan aad iyo aad u qiimo badan noocyo kala duwan leh maxay ahaydo kan aroosyada lagu sharaxo kan caadiga ah kan xafladaha lagu tago isagoo kale ah maxay ahayd bacweyne maxay ahaydo alqaliij suudaani xirfadan cilaanka lagu baray ma aaminsantahay inaad ku shaqaysan karto aad iyo aad aad iyo aad inaan ku shaqaysan karo aan aaminsanahay aan maxay ahaydo aan kaga maarmi karo qaxoonti iyo waxaas inaan kaga maarmi karo qorshaha ma kugu jira inaad meel furato oo aad qorxinta dumarka aad ka qayb qaadato oo aad ku shaqayso aad iyo aad inaan meel furto oo la iigu soo tooso meel saaluuna inaan furto oo la iigu soo tooso oon gabdhaha aan qurxiyo oo weliba saaluunkayga uu noqdo kan laga doorto gabdhaha ay isu sheegaan inuu noqdo khadiijo macalin cali oo ka mid ah macalimiinta waxbarayay dhallinyarada xirfadaha shaqa loo abuuray gaar ahaan gabdhaha bartay habka dumarka loo qurxiyo ayaa sheegtay inay aaminsan tahay gabdhaha ay waxbartay inay ku shaqaysan karaan xirfadaha la baray waxay barteen biyuti saloon sida cilaanka loo mariyo sida maaragtay sunayaasha loo xiiro sida maaragtay madaxa loo dhaqo ama nafaqada loo mariyo ama jilcisooyinka kala duwan loo mariyo sida kalarkoo kaleeto adii arooska sida loo habeeyo aad biyuti saloon kaamil ayay barteen marka ma isdhihi kartaa waxyaabaha la baray ardaydaas way ku shaqaysan karaan haa si baaxad weyn ayay magaalka isaga dhicin karaan mas-uuliyiinta hay-adda m m c ee mashruucan fulisay ayaa sheegay in dhallinyaradan xirfadaha shaqa loo abuuray la baray xirfado kala duwan oo loogu talagalay inay ku shaqaystaan si isbedel dhanka nolosha ay u dareemaan mukhtaar cali mursal oo ah madaxa mashruuca dhallinyaradan xirfadaha shaqa lagu barayay ayaa ka hadlay waxa weeyaan tirada maanta qalinjabisay ee barnaamijkan ka faa'iidaystay waxa weeye waa laba boqol iyo siddeetan arday saddex boqol iyo labaatan baa awal la diiwaangeliyey afartan iyo lix waxa weeye way ka baxeen oo durufo aawadeed laakiin laba boqol iyo siddeetan baa maanta graduation samaysay alxamdulilah guud ahaan barnaamijyadan mudday socdeen muddo afar bilood ayay socdeen guul ayaynu maantadan kusoo dhammaatay waa gartay marka maxaa la barayay ardayda waxaa la barayay lix xirfadood baa la barayay xirfadda koowaad waxa weeyaan faryaamada electric installationkii waa korontada dabgelinta sida loo baro xirfadda dabgelinta maxay ahayday mobile repairinka dayacatirka iyo dib u habeynta mobilada qurxinta dumarka loo yaqaano bita salonka hena hena dressinka la yidhaahdo alxamdulilah iyo maxay ahayday dawaarka dawaarka sida loo baro ma garanaysaa ardada sidii wax loo toli lahaa dhar noocyada kala duwan cabaayadaha saraawiisha xijaabyada shaararka intuba afar bilood buu ilaahay noogu makaansiiyey inaanu ma garanaysahay soo gebagabayno waa gartay marka isdhihi kartaa ardaydan la baray way ka faa'iidaysan karaan oo ay ku shaqaysan karaan waxyaabahay la baray waxaanu garantiya garaynaynaa oo maantadan mas-uuliyiinta dalkaba ay yimaadeen in ardadaasi ay qualified ku yihiin ama ay ka yihiin maadada ama xirfadda ay soo barteen shahaadooyina la guddoonsiiyey oo runtiina ma garanaysaa meel kasta oo koonfur galbeed runtii ka mid ah ay ka shaqaysan karaan horta barnaamijka waxa weeye waxaa loogu magaca daraa barnaamijka xalka waara ee dib u soo celinta kooxootiga soomaaliyeed khaasatan kuwa koonfur galbeed ee soo gaaray baa barnaamijkan loo sameeyey had iyo goorna wayba yimaadaan adigu waxa weeye boqol iyo lixdan ritaaniyiisu dadkii ifa iyo dhadhaab iyo dhagaxle iyo hardheer iyo intaa ka yimaadeen weeyaan marka waa boq- adigu maanta saddex dabaqadood bay iskugu jireen dadka maanta qalinjibiyey dad hosta ahoo dee ma garanaysaa xirfad la berayey oo een, looga kaftoomayay ardadu inay ama dhallinyaradu inay baduhu ku daataan iyo tahriibta inay galaan iyo qayb ma garanaysa idbiyada oo ku jiraan kaamamka in iyana magaalada lasoo gersho oo xirfadooda ay bartaan baa la- eh, barnaamijku ka koobnaa saddexdaa dabaqadood bay ahaayeen inta badan dhallinyarada soomaaliyeed ayaa ka cabanaya shaqo la-aantaasi oo sababtay in dhallinyarada qaarkood ay tahriibaan baddana ay ku dhintaan laakiin sidan oo kale haddii fursado shaqo loo abuuro dhallinyarada waxaa suurtagal noqon kara inay helaan xirfado noloshoodu ay ku maareeyaan mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a dalka britain oo isku diyaarinaya afti loo qaado in dalkaasi kusii jiro midowda yurub iyo in ay ka baxaan ayaa maalmo kooban dib loo dhigay codbixinta aftidaasi kadib markii gobolka yorkshire ee galbeedka dalkaasi lagu dilay haweeney xildhibaan ahayd oo ka mid ahayd mudanayaasha u ololeynaya in dalka britain uu kusii jiro amaba uu kasii mid ahaado wadamada ku bahoobay midowda yurub maalinta beri oo isniinaha ayaa laga yaabaa in la bilaabo codbixinta aftidaasi inkastoo aanay shaacin weli mas-uuliyiintii dowladdu saare ciidla nuur ayaa warbixin arrimahaas ku saabsan inoo haysa
ololaha aftidan ayaa la hakiyey markii maalintii khamiistii lasoo dhaafay nin hubaysani uu dilay jo cokos oo ahayd xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dalka britain oo ka mid ahayd mudanayaasha sida weyn ugu ololeynaya inay britain kusii jirto midowda yurub balse waxaa socda dooda ay dhinacyada ku loolamaya fikradahaasi iska soo horjeeda ay ku kasbanayaan taageerayaasha islamarkaana ay kaga dhaadhicinayaan mowqifyada ay ka aaminsan yihiin mustaqbalka dalkaasi waxaa sidoo kale jira saadaal hordhaca oo ay dadka si aan rasmi ahayn ugu sii codaynayaan mowqifka ay taageersan yihiin ciid muuse maxamed oo ka mid a soomaalida degan dalka britain ayaa ka waramaya heerka ay codbixintaasi hordhaca ahi haatan marayso doodo badan baa lasoo galay qolo waliba waxay ku doodaysaa ayay soo bandhigtay waxaa soo baxaya saadaalaha in aada la isugu dhow yahay wax badan aan la kala badnayn hase yeeshee caawa saadaalihii ugu dambeeyey ilaa caawa soo baxay waxay sheegayaan in in yar ay horeeyaan qolada doonaya inay inay inay inay kusii jiraan britain inay kusii jirta midowda yurub hase yeeshee maaha wax la isku halayn karo oo waa wax daqiiqadiiba mar isbedelaya waxaa jira bay leeyihiin dad aan weli go-aansanin dhinaca ay u codeynayaan oo ah kuwa laga yaabo inay guusha keeni karaan marka runtii waa wax aada la isugu dhow yahay sabtidii shalay ayaa maxkamad lasoo taagay thomas mayer oo ah ninka lagu eedeeyey dilka xildhibaan cokos iyadoo sidoo kalena lagu soo eedeeyey dembiye kale oo dhowra ninkaasi oo da-diisu tahay labiyo konton jir ayaa ka tirsan xisbi yar oo afkaartiisu tahay midow midab midigta fog oo dalkaasi ka jira muddo dheerna uu ololeynayay in britain ay ka baxdo midowda yurub waana sababta loo malaynayo inuu ku bartilmaameedsaday xildhibaan jo cokos oo iyadu fikirka xisbigooda iyo kooxaha kale la midkaaba aada uga soo horjeeday xisbiga konservatifka ee uu kasoo jeeda ra-iisul wasaaraha talada dalka haya ayaa dhexdooda iyaguna ku kala qaybsan arrintan iyaga oo garab ka midihi ay ku doodayaan in dalka britain uu yahay tiirka uu ku taagan yahay midowda yurub oo haddii ay ka baxaan aanay waxbaba u noqon doonin xisbiga conservativeka oo ah ka talada dalka haya oo uu hogaaminayo eh, prime ministerka david cameron rag badan oo culus oo xisbigaasi ka tirsanaa ayaa waxay u ololeynayaan in midowda yurub laga baxo Een, isaga prime ministerka iyo rag kalena waxay rabaan in lagu sii jiro Een, haddaan xuso matalan maayarkii hore magaalada london iyo nin kale oo michael goff la idhaha oo isna kamid a xubnaha mi- ugu miisaanka culus Een, xisbiga conservativeka saaxiibo dhowna la ahaa prime ministerka waddanka ayaa waxay u ka- u- u campaign garaynayaan inay yurub laga baxo haddaynu isweydiino su-aasha ah maxay doonayaan ama ay ku andacoonayaan kuwa aaminsan in midowda yurub ingiriisku uu iska- uu ka baxo Een, qodobka ugu weyn ee ay kaga soo horjeedaan in midowda yurub laga baxo waxa u horeeya waxaa la idhahda free movementka ama isu socodka xorta ah ee dadka reer yurub ay isdhex socdaan arrinka u muhiimsana waa dhinaca dhaqaalaha oo ninka yurub ka yimid marka uu imika soo galo waddanka ingiriiska waxa uu xaq u leeyahay wax alaaliya waxa qofka britishka uu xaq u leeyahay ee, guriyiinta noqoto oo kale caafimaadka ka mid ah adeega caafimaadka qaranka oo kale waxay toos xaq ugu leeyihiin inay caafimaadka oo kale caafimaadka systemka ingiriiska markaba ay galaan oo ay ay ay markaasi ka qayb qaataan caafimaadka waxaasoo dhan bay leeyihiin culaysyo fara badan baa naga soo fuulay waxyaalaha ugu sii waaweyn ee ka hadlaan waxaa kamid ah dowladda ingiriisku waa dowladda labaad ee dhaqaale ku taageerta midowda yurub waxay leeyihiin wuxuun baa nagaga baxa midowda yurub ee wax nagaga soo noqda annaga ma jiraan si kasta oo ay tahayba maalinta khamiista ee soo socotay ee saddex iyo labaatanka bishan juun ayaa la filaya in dhammaan dadka reer britain ay xaqa ule inay codeeyaan ay foodkooda ku taageeraan dhinaca ay rabaan iyagoo go-aan ka gaari doona mustaqbalka wadankoodu inuu kasii mid ahaado dalalka ku bahaysan dalada midowda yurub iyo inay goonidooda isaga taagaan aad bay umahadsan tahay saara ciidla nuur oo warbixintaasi inoo soo diyaarisay islamarkaana inala socodsiinaysa halkaad ka dhegaysanaysaana waa v o a subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington haatanna xubintii ciyaaraha oo ku saabsan ciyaaraha ka socda yurub oo qaaradda yurub koobkii tartanka kubadda cagta uu ka socdo iyadoo bishan kusoo aaday sanadkan kusoo aaday bisha ramadaan waxaa warbixin arrintaas ku saabsan inoo haya ramadaan muuse oo kasoo diray jabuuti
baryahan bisha barakaysan ee ramadaan dadka reer jabuuti ayaa si xoog leh u xiiseeya ciyaaraha kubadda cagta ee koobka yurub ee haatan socda iyadoo dadku ay ku soo ururaan goobo la dhigay shaashado amba tiifiyaal oo ay ku daawadaan ciyaarahaasi maxamed cumar ciid oo ah tababaraha farsamo ee xulka qaran ee kubadda cagta ee jabuuti ayaa marka hore iiga warramay siday farsamo ahaan uga faa'iidaystaan ciyaarahan iyo siday u arkaan guud ahaanba sidaan u wada daawanaynaba waxaan arkaynaa ciyaarahii yurub imika inay meel fiican marayaan ood aragtidba yurub xitaa tiimamkii yaryaraa wadannadii yaryaraa inay marka iyagu aad u fiican yihiin ood arkaysid in dee aan wax diferance weynuuna u dhexayn oo ciyaaro markay kiib weyn sida jarmalka talyaaniga faransiiska esbaaniyolka markay la ciyaarayn aad aragtid inay ciyaarihii isla laysku soo wada dhowaaday haddaan technic ma aan sii dhex galana waxaa imaka tiimkii ugu wanaagsanaa ee aan daawanno waxay noqotay kiibka talyaaniga ood arkaysay maalintii dhowtale ay ciyaarayeen inay ciyaartii ay keeneen ay ku bediyeen ay ahayd ciyaar technicmo tacticmo aad markaysi tababaruhu inuu tiimka siduu soo dhigay iyadoo aanay ciyaartooy waaweyn oo dee sida jarmalka ama isbaaniyolka oo kale aan la tilmaan tilmaam lagu qaata talyaaniga aanay ku jirin inay haddana ciyaar aad iyo aad u heer sarraysa oo technicmo dadka macallimiintii farsamo ahaan markaad egtid ay wax badan laga biirsan karayo ay ay meesha la yimaadeen baad arkaysay caawana ay ka badiyeenba swidishkii oo iyaguna iyagoo sidii u ciyaaraya inkastoona sidii maalintii hore u ciyaarin haddana taktiigooda ama farsamadoodu ay aad u heer sarrayso ayaan ayaan halkaa ka muuqataa markaa dee haddaan hore usii socnona waxa weeyaan ciyaaraha ugu waaweyn imanka kulle waxaa kusoo bixi doona jarmalka isbaanishka talyaanigo isaguna wakhti walba dee kubadaha adduunka aan ka maqnaan markuu joogo isagoo la leeyahay wallahi u liita haddana xagga hore u yimaadaa iyo faransiiska oo isaguna weli ciyaari aan convancan ciyaarda weli aan ciyaartiisii weli aan ciyaarta ku noqonayay favori aan meesha keenin kaalmaha hore kusoo geli doono ayaa dhici kartaa bal ka waraniid halkan jabuuti oo kale kaafka iyo de ciyaaraha kolka adeegto koobka afrika iyo ka yurub maxaad u malaynaysaa faraq intee leeg baa dhexay waa la ogyahay dabcan laakiin haddana bal maxaad odhan lehed maxaa u hadhsan afrika horta wallahi waa run de horta iskuma dhawo ciyaaruhuyoo dee maaliyadda gashaa yurub iyo maaliyadda afrika gashaa laba aad u kala fog weeyaan haddana imika waxaad arkaysaa in farsamo ahaan ciyaarahan tiimamka waaweyna afrikaanku inay iyaguna imaka qaarkood u dhigmaanba kooxaha yurub oo imika kubadda ay hore soo socoto waayo macallimiintii iyo farsamo yaqaanadii baa batay oo imika iyaguna yurub wax ku soo bartaa oo ciyaarihii afrika ama kaafka ama sekafaga soo galaa waan ku dhowdhownahay waana soo gaari karnaa haddii dadaalkan halkaa kasii wadno jaamac faarax oo loo yaqaan jaamac jabuuti oo ah dadka sida gaarka u xiiseeya ciyaaraha kubadda cagta ayaa isna ii tilmaamay siday isku waafajiyaan inta badan soonka iyo daawashada ciyaarahan waxa weeyaan horta maanta waxay de ku hagaagtay bil barakaysan bil waxa weeyaan hameenkii inta badan dhaliirta soo jeedo min afturka ka hor oo de la daawan jiray ciyaaraha bangareedsa kaarteeyada iyo waxaan tii bay noogu hagaagtay maanta iyadoo ciyaari la soo ciyaarayo iyo ciyaar la fiirsanayo saddex ciyaaroodoo la sugayo suxuurtii waxaan ku gaadhnaaba dee iyadoo si fiican dee noogu dhacday oo de aanu dareeminba hameenkii ayaan gaadhnaa dee ramadaan balka ka warran sidee jaamac u socdaan iminka ciyaaruhu kolka adeegtaan xalladeedu waa sidee iyadoo la qayliyan badiya arka inigoo daawanaya waxa weeye xalladeedu hameenba hameen ka dambaysa sii siyaadaysa maadaama lagu dhigayo dal faransiiska oo xidhiidh aad naga dhexeeyo xulka dal faransiiska inta taageersan iyo xulalka kale aad baa dee ma garanaysaa laysku hayaayo dhallinyartu aad bay u kala qaybsan tahay laakiin hameenba hameenka ka dambaysa ayay sii siyaadaysaa ma garanaysaa xamaasadda iyo iyo muxubaduba iyo dee dhallinyartoo de hada iyo ninba ekiib uu taageersan yahay marka waxa weeyaan waxay noqotay fursad bishii ramadaanba noo soo koobto waxaan leenahay markuu kufur naga dhammaado bilowda maxaa lagu bedeli doonaa tobankii dambe waxaan ku bedeli doonaa kolley taajubkii ayaan ku bedeli doonaa rabadaan muuse v o a jibuuti
haatanna waa xubintii sarifka iyo qiimaha maceeshada waxaa magaalada matabaan ee gobolka hiiraan nooga soo diray xuseen xasan dhaqane
wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinteena ascaarta maciishada iyo sarifka lacagaha qalaad barnaamijka aroornimo ee v o a haddii aan ku hormaro dhinaca maciishada degmada matabaan ee gobolka hiiraan kontonka kilogaram ee loorka bariiska waxaa saaka oo xada la iibinayaa sideed iyo labaatan dolar loorka burka lix iyo labaatan dolar loorka sonkorta lix iyo soddon dolar kartoonka baasada sagaal dolar iyo bar kartoonka saliidda sagaal iyo toban dolar kartoonka timirta lix iyo labaatan dolar gasaca caanaha amis toban dolar kartoonka kalluunka nooca yaryar afar iyo soddon dolar jawaanka sareenta lix iyo toban dolar iyo bar dhinaca shidaalka fuusada baasiinka boqol iyo lixdan dolar fuusada naaftada boqol shan iyo afartan dolar iyo ugu dambeyn dhinaca sarifka lacagaha qalaad boqolka dolar heerka qabashada saaka ooxada waxa uu degmada matabaan ee gobolka hiiraan ka marayaa laba milyan iyo shan boqol oo kun bixintuna waa laba milyan shan boqol iyo konton kun xubinteena sicirka maciishada iyo sarifka lacagaha qalaad saaka intaa haynoo joogto
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaali com bugga v o a somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykrofoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
waa hagaag dhegaystayaal gabagabadii idaacadda ayaanu kusii dhownahay xuseenow bal qodobadii wararka ugu doorka roona mahadsanid saara dowladda dalka beljam ayaa fulisay howlgallo lagu soo qabanayo dad looga shakisan yahay argagixisanimo xeer ilaaliyaha dalkaasi ayaa sheegay in saddex qof la horkeenayo cadaaladda iyagoo ku eedeysan argagixisanimo ra-iisul wasaaraha beljamka charles michel ayaa sheegay in dalkiisu uu heegan ku jiri doono saacad walba inkastoo aanay wax dhibi ka dhicin ciyaartii xulka kubadda cagta ee dalka beljamka ee koobka qaramada yurub taasi oo laga baqayay in kooxaha argagixisadu ay falal ka geystaan dalka ciraaqna ciidamada sida gaarka u tababaran ee dalkaasi ayaa howlgallo ka wada magaalada falluuja kadib markii dowladdu ku dhawaaqday inay la wareegtay magaalada inteeda badan kooxda daacish oo magaalada haysatay ayaa ku hadhay qaybo kale oo magaalada falluuja ka mid a
waad mahadsantahay xuseen oo guud ahaan idaacaddii subaxnimo waa naga intaa subax wanaagsan ramadaan kariim ayaanu dhegaystayaal idin leenahay mar kale intaanu kulmayno waa sahre iyo xuseen oo idin leh nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.